الحمد لله رب العالمين إلهي با مهدله ilaahayna weyn baa mahadleh walaalayaal waxaa hubaala inaynu qaran ahaan guul weyn gaadhnay waxaa hubaala inaynu guushaasi qayb ka tahay nolosheenna ummadeed ummadnimo iyo sooyaalkeenna taariikheed waxaynu guushan gaadhnay innagoo isku duuban oo qaran badaysana sidaa awgeedna waa libin dalkeenna u soo hoyatay oo aan ciidino gooni u lahayn shaki kuma jiro inaynu xaqiijinnay rukun muhiim ah oo ka mida yoolkii iyo himilooyinkii aynu higsanaynay waxaa la inoo qirsan yahay maanta inaynu rumaynay hankeennii ummadnimo iyo haybadeennii qarannimo mudanayaal iyo marwooyin isu samirkii iyo isu dulqaadashadii aynu kaga soo gudubnay duruufihii adkaa ee ina soo waajahay waxaa daliil cad u yihiin bisaylka iyo qaangaadhnimada siyaasadeed ee aynu leenahay taasoo aan ku tilmaami karo inay buddhig u tahay guushan aynu gaadhay waxaan si niyad sami leh shacbigayga uga ammaanayaa ugu ammaanayaa iyagoo ku kala qaybsanaa taageeradii axsaabta haddana sidii geesinimada iyo garashada lahayd ay u wada ilaaliyeen danta guud iyagoo isku duuban haatanna waxaa dhammaantiin marti idinka ahay inaynu dhayno boogaheennii hore ee xurgufihii iyo xanafihii doorashooyinka ee aynu xalay xalaydhalay ka noqonno walaalayaal waxa aan la dafiri karin inaynu somalilan ay umaan u oobanayd isbedel isbedelkuna kama yimaado oo keliya xagga sare ee wuxuu ka yimaadaa min qof qoys ilaa qaran maanta waxaynu taaganahay inaynu isbedelkaas rajadii laga qabay rumayno innagoo isku duuban innaguna maanta waxaa go'aan oo aan gunta u xidhay waxaa iga go'aana oo aan guntiga u xidhay inaan meel mariyo rabitaankii runta ahaa la'aantiina suurtagal inooma aha haa waxaan ku kalsoonahay inaynu kaga dhammayn doonno rajada ay shacbigeennu isbeddelkan ka naawilayaan walaalayaal gacmo wadajir bay wax ku gooyaan sidaa daraaddeed waxaa lagama maarmaana inaynu midnimo inaynu midnimo oo aynu meel uga soo wada jeesanno inaynu midowno oo meel uga soo wada jeesanno hoggaaminta horumarinta iyo dhismaha qarankan xurdinka ah si aynu hayaanka beelaynta somalilan beelweynta somalilan ugu tallaabino jidka dheer ee sugaya waxa aan ka kalsoonahay inaad iga gacan siin doontaan gudashada xilka aad ii igbateen duruufaha maamulka iyaga cusub ku xeeran walaalayaal eebbaa mahad eebba mahaddii maasha allah meel xun ma joogno waayo waxaynu nahay qaran madax bannaan oo nabdoon isla markaana leh maamul iyo kala dambayn hase yeeshee xukuumaddan ooaan gadhwadeenka ka ahay ee aan weli la gardaadin waxaa ku horgoglan dhibaatooyin aan tiro iyo xaddi lahayn kuwaasoo ay lafdhabar u yihiin dhaqaale xumo maamul xumo iyo nabadgelyo xumo meelaha qaarkood ka jirta qarankan aan taladiisa aaneeday maanta haba yaraatee ma jiro wax adduuna oo aanu khasnadiisii ugu nimid oo way madhan tahay waxaa taa ka sii daran waxaa lagu leeyahay day fara badan iyadoo aan muddana aan la bixin gunnooyinkii iyo mushaarooyinkii shaqaalaha culaysyada dhaqaale waa kuwo dabri kara ama ama labadiblayn kara in dhaqso loo bilaabo meelmarinta ballanqaadyadii barnaamijkayaga ku xusnaa si kastaba haatee duruucda iyo abaarta xaaladeennu waxay salka ku haysaa murtida soomaaliyeed ee tidraahda ninkii arrinkeenna wax kala hadhow hoodha iyo xeradaaba jabtay waxaa naga go'aana aniga iyo xukuumaddaydaba inaannu xaalad kasta ku waajahno dadaal daacadnimo isku duubni iyo dulqaad fara badan si aynu u xaqiijinno yoolkeenna iyo hadafka aynu hilaadinaynaba ammaanka dalka somalilan dalkeenna somalilan gaar ahaan buuhoodle iyo deegaanada ka mid ah sool waxaa ka socda shaqaaqooyin gacanka hadalah oo ay iskaga soo hor jeedaan ee ciidamada qaranka somalilan iyo maleeshooyinka ka tirsan deegaamadaas kuwaasoo haddii halkaa aan halkaa lagu damin abuuri karaa deganaansho la'aan taasoo aan cidna dani ugu jirin marnaba xal uma arko xabad iyo dagaal sidaa awgeedna waxaan ugu baaqayaa inay xabadda joojiyaan sidoo kalena garaadada cuqaasha siyaasiinta iyo waxgaradka ka soo jeeda deegaamada shaqaaqadu ka jirto ee haatan ka baxsan xayndaabka maamulka somalilan waxaan ugu baaqayaa uguna yeelayaa gogol nabadeed iyo wadahadal waxaa iga go'aana inaan si mug leh u galo tabashooyinka siyaasadeed ee jira mudanayaal iyo marwooye waxaanu xoogga saari doonnaa adeegyada bulshada annagoo ka duulayna barnaamijkayagii sida horumarinta caafimaadka waxbarashada biyaha beeraha miyiga beeraha miyiga ka faa'idaysiga khayraadka badda dibudhiska kaabayaasha dhaqaalaha daryeelka mujaahidiinta arrimaha haweenka bulshada la haybsooco iyo la dagaalanka saboolnimada waxaan wax ka qaban doonaa daryeelka shaqaalaha dawladda iyo ciidamada dalka annagoo u samayn doonna derajooyin sida aynu horeba u ballanqaadnay waxqabadka xukuumaddu ku tallaabsanayso boqolka maalmood iyo lixda bilood ee u hore amase guud ahaanba sida mudnaanta loo kala siinayo waxyaalihii aanu ballanqaadnay waxaan ka ansixin doonaa fadhiyadooda u horeeya ee golaha wasiirada cusub walaalayaal ilaalinta xuquuqul insaanka iyo xuriyatul qowlku waa mabaadida asaasiga ah ee aynu qarankeenna ku dhisnaanayo ku dhaqanka dastoorka iyo qawaaniinta dalku waxay xuduud u noqon doonaan xaqiijinta nidaam xaqsoora iyo abuurista jawiga wada shaqayneed ee u dhexeeya hay-adaha dowliga ah arrimaha dibadda xukuumadda cusub waxay ka howlgeli doontaa sida ay somalilan ugu xidhmi lahayd bulshada caalamka dhinacyada dhaqaalaha siyaasadda iyo nabadgelyada waxaan xoogga saari doonnaa sida aanu dunida uula yeelan lahayn iskaashi buuxa iyadoo mar walba laga duulayo maslaxadda shacabka somalilan waxaanu xoojin doonnaa baadigoobka aqoonsiga buuxa ay somalilan ka hesho caalamka waxaanu dardargelin doonnaa xidhiidhka aynu la leenahay waddamada africa yurub iyo america dhinaca kale waxaanu unki doonnaa saaxiibo cusub oo ay somalilan yeelato kuwaasoo ay ka mid yihiin waddamada carabta iyo dalalka ku yaalla qaaradda africa qaaradda asia khaasatan china maamulkayagu wuxuu sii xoojin doonaa isla markaana dhidibada u adkayn doonaa xidhiidhka saaxiibtinimo ganacsi nabadgelye aynu la wanaagno dalalka aynu isdariska nahay sida etoobiya jabuuti iyo kenya xukuumaddayadu waxay dowladaha jaarka ah iyo caalamkaba kala shaqayn doontaa ilaalinta nabadgelyada gobolka iyo sidii looga hortegi lahaa kooxaha xasilooni darrida iyo badcadbadeednimada ka wada bandaqadda geeska africa aad baanu uga xunnahay dhiigga ku daadanaya soomaaliya iyo shacbigan maalin walba macna darrada ku dhimanaya sidaa awgeed kooxaha kadagaalamaya ku dagaalamaya waxaan ugu baaqinaa inay dadkooda u tudhaan xabaddana wadahadal ku bedelaan dhaqaalaha sidii ballanteennu ahayd hantida qaranka hantida qaranku laga bilaabo maanta waxay noqonaysaa mid loogu adeego danta ummadda ta qaranka iyo ta horumarinta horumarintiisa oo qudha mana noqon doonto mid ku dhacda jeebab jeebado gaara waxaan si buuxda u howlgelin doonaa hay-adaha u xil saaran ilaalinta hantida qaranka sida hanti dhowrka iyo guddida ilaalinta anshaxa anshaxa wanaagga dowladnimo kuwaasoo hawshooda si buuxda ugu madax bannaan waxaa agtayada iyo xubnaha xukuumaddayadaba xaaraan ka ah shandado lacaga oo lagu shandado lacag lagu sido oo lala soo weydaarto khasnadaha dawladda waxaan dhiiri gelin doonaa maalgashiga shisheeye annagoo u abuurayna jawi iyo qaab ay ku soo hirtaan waxaanuna taabagelin doonaa hannaanka dhaqaalaha furfuran iyo suuqa xorta ah si waafaqsan xeerka dalka cadaaladda cadaaladdu waa asaaska nabadda iyo horumarka dalka haa waxaanu ballan qaadaynaa inaannu hagaajinno cadaaladda annagoo u marayna sifo qaanuunka waafaqsan waxaanu baabi'inaynaa oo waxba kama jiraan ka soo saari doonaa jiritaanka iyo awood jiritaanka iyo awooddii guddida nabadgelyada ee sida sharci darrada ah u fulin jirtay xukumada ciqaabta ah dhammaan muwaadiniinta ku xidhan weji siya u xidhan weji siyaasadeed ee aan guddi nabad ee guddida nabadyadu xukuntay waan waan waanu cafiyey xorriyaddooda iyo xaq iyo xaqa ay u leeyihiinna waan u soo celiyey annagoo u raacayna dariiqa sharciga qoraallo rasmi ah waan arrintaa ku sharaxaynana waxaan u gudbin doonaa hay-adaha ay khusayso dhismaha xukuumadda xukuumaddu waxaa sal u ah siyaasad ku qotobta isbeddel dhaba oo ka tarjumaya baahida uu dalkeennu qabo dowlad taye leh oo ay aqoontu hagayso dhismahani wuxuu ahamiyad siinayaa seeska dowladnimo ee ku fadhiya xirfadda iyo aqoonta ee dalkeennu u baahan yahay waxaan maanta soo dhisay golo xukuumadeed oo ka kooban lix iyo labaatan isugu jira wasiir iyo wasiir ku-xigeenno taasoo salka ku haysa ballanqaadkii barnaamijka xisbiga kulmiye xukuumaddani waxay noqonaysaa xukuumadihii ugu tirada yaraa ee somalilan soo mara waxayna ka yar tahay xukuumadda xilka lagala wareegay boqolkiiba konton xubnaha xukuumadda yadan cusubi waxaa kusoo waxaa ku soo xulay aqoon iyo karti hal abuur iyo hufnaan waxaan rumaysanahay inay kaga dhabayn doonaan ka dhabayn karaan dhaxalka wanaagsan aan mala awaalayo ama aan maanka ku hayo in ummadda tan uga tago waxaan aaminsanahay inaanay xukuumaddu ku dhammayn hal doorkii somalilan oo ay u baahnayd waxaan hubaala inaan ka tegey halyeeyo badan oo qarankan abaal weyn ku leh muddo badanna aan u soo wada shaqaynaynay kuwaasoo aanan marnaba ilaawi doonin qiimaha iyo qaayaha ay leeyihiin iyadoo maantana aan ka rajaynayo inay iskay garab taagaan gacmahana aanu sidii hore isu haysanno waxaa dhaba sida dhaqanku yahay inaan rag meel ku wada dhammaan dowladnimaduna aanay ahayn intan oo qudha walaalayaal waxaa muuqataa in geedigii dheeraa yahay annaga oo ku kalsoon inaynu wada jir kaga gudbi doonno duruufaha culus ee ina hor yaalla waxaan si xushmad le uga codsanayaa shacbiga somalilan muxaafid iyo mucaaradba inay gacan buuxda igu siiyaan sidii looga midho dhalin lahaa isbeddelkan iguna soo ducayn lahaayeen ilaahay in ilaahay ii fududeeyo xilkan dumadayda saaran ugu dambayntii waxaan komishinka doorashooyinka qaranka iyo howlwaladii la shaqaynayaba ku bogaadinayaa hawshii baaxadda lahayd ee ay qarankan u soo qabteen sidoo kale waxaan ammaan u soo jeedinayaa axsaabta qaranka golayaasha sharci dejinta beesha caalamka saxaafadda culimada madax dhaqameedyada haweenka ardayda jaamacadaha iyo dhallinyadii sida hagarla'aanta ah u soo shaqeeyey allahdow somalilan bashbash iyo barwaaqo ka yeel beledana hareer mari allahdow tubta toosan nagu hogaami nagu hanuuni tawfiiqna na waafaji allahdow boggeenna iyo beerkeenna barcad isu mari allah mahad leh waxaan halkaa idinka akhriyayaa liskii wasaarada wasaaradda arrimaha dibadda iyo xidhiirka caalamiga ah waa wasiiradii doctor maxamed cabdilaahi cumar wasiirka arrimaha gudaha wasiirka arrimaha gudaha doctor maxamed cabdi gaboose wasiirka maaliyadda injineer maxamed xaashi cilmi wasaaradda qorsheynta qaranka iyo horumarinta doctor sacad cali shire wasaaradda howlaha guud iyo gaadiidka xuseen axmed caydiin wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare samsam cabdi aadan wasaaradda caafimaadka doctor xuseen maxamed maxamed wasaaradda gaashaandhigga axmed xaaji cali cadame wasaaradda ganacsiga warshadaha iyo dalxiiska cabdirasaaq khaliif axmed wasaaradda xanaanada xoolaha deegaanka iyo horumarinta reer miyiga doctor axmed xaashi oday wasaaradda boosaha iyo iskaadhsiinta cabdirasaaq ibraahim maxamed wasaaradda cadaaladda iyo garsoorka rofesor ismaaciil muumin aar wasaaradda diinta iyo awqaafta sheekh khaliif cabdilaahi axmed sheekh khaliil cabdilaahi axmed wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada ilhaan maxamed jaamac wasaaradda kalluumaysiga khayraadka badda iyo maamulka dekedaha doctor maxamed yaasiin xasan wasaaradda macdanta biyaha iyo tamarta doctor xuseen cabdi ducaale wasaaradda ciyaaraha dhallinyarada iyo dhaqanka maxamed xaashi madar wasaaradda beeraha rofesor faarax cilmi maxamuud wasaaradda duulista iyo hawada maxamuud xaashi cabdi wasaaradda warfaafinta cabdilaahi jaamac cusmaan geeljire wasaaradda wasiir ku-xigeenka waxbarashada iyo tacliinta sare cali xaamud jibriil cali xaamud jibriil wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha dibadda maxamed yunis cawaale wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha gudaha cismaan garaad soofe wasiir ku-xigeenka wasaaradda howlaha guud iyo gaadiidka cali cabdi saa'iq wasiir ku-xigeenka wasaaradda maaliyadda warsame siciid cabdi wasiir ku-xigeenka wasaaradda caafimaadka nimco xuseen qowdhan